magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajibinayeen konton iyo lix arday oo bartay culumta shareecada islamarkaana ka aflaxday dugsiga hoose dhexe sare ee caynu tacliim munaasabada lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka dugsiga culimaauddiin macalimiin iyo waalidiin maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee caynu tacliim cabdirasaaq yuusuf hagar ayaa ka waramay ardayda qalajibinaysa runtii macadka caynu tacliim marxalado kala duwanoo soo maray qaybo kala duwanoonu soo maray macadka caynu tacliim labada kun koo iyo tobankii ayaa magac dugsi qur-aan ugu aasaasay labada koo iyo tobankii muddo uu dugsi qur-aan ahaa mar aha waxaa kusoo siyaadinay dugsiga dhexe dugsiga hoose ayada haddana alxamdulillah waa laga qaljabshay mar kale waxaan kusoo siyaadinay macadka shareecada diinta islaamka laga barto arday u gudbaya jaamacadaha mar kale waxaan ku kordhinay qeybta alqira'at alcashaa marka hadda macadka intaba waa laga hela ubaxshay alxamdulilaahi waan rajaynaynaa insha illahna halkaas ku istaagin horusu socdona biidnillahi alkariim runtii dadaalkaas iyo howlahaasaan qabaynina ilaahi subxaana wa tacaala la waafajiyey uma dadaalka ay baxsheen waalidiinta iyo dhammaan inta wax ka barato iyo dhammaan inta soo kor istaagto runtii waxaad ogtihiin qalinjibiyaasha hadda arkaan ka qalinjibina arday ku magacaabi kara laakiin qalinjibiyaa aan dhihi karaa dadaalka ugu badan waxaa ku baxsha mashaayikda wax soo baray masaajidii wax kusoo barteen mashaayikh waaye qaarkood anay sheekha qayihi laakiin warqadda lee ka maqneen qaarkood anay wax bareen mashaayikda wax baraa ku jiro laakiin waxay dhaheen adiga daro walba mar hore warqad qaadatay warqadaas dee waa in wada helnaa runta sidaas ku sheegay marka raallaha iga ahaadaan sheekayga ina maanta aan shahaado siiyo iraa maamula ku hay waa warqadaas abtin mugi waa culimadaydii raallaha laga ahaado runtii taas waa ku cudurdaarana dad badan mashaayikha joogo sidoo kale ustaadkii xasan wuxuu ka hadlay gabdhaha waxbarashadooda waxaan baran qaadaynaa doonayna gabdhaha macadka cayno tacliim in qismiga shareecada gabdhaha kusoo biiro inay si free ay ku baranayeen hal gabar xaba ka qaadanayna si qismiga shareecada gabadhti timaado ilaa ay ka dhamayda hal dooro kama rabno maadaama ay jaamacadii ballan qaadeen anigana oo ballan qaadeen waxaan rabnaa inay gabdhuhu wiilasha ay ka hormaraan oo tartamaan rabnaa doonaa yidhahdo xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey dugsiga hoose dhexe sare ee caynu tacliim tacliintu waxay samaysaa laba qodob labadaas waa in laydinka helaa midda koowaad waxaa waaye takwiinu lfardi tacliintu qofka ayay dhistaa qofkan waxbuu yaqaanaa haddii lagu yidhaahdo waa inuu yahay qof dhisan oo bays ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan kaabayaashiisa noloshoo dhan ay taagan tahay qodobkaas waa in laydinka helaa insha allahu tacaala baxda caynu tacliim waxay kaloo aqoonta dhistaa mujtamaca ilaa qofkii mujtamacoo la joogaa saameyntooda waxaa waaye takwiinu lfardi walmujtamac waxbarashada waa laga soo hadlay in badan waqti dheer ayaa laga soo hadlaad waxaan rabaa inaan waxbarashada culumta diiniga ah magaalada aaday uga gaabantaa weliba habka nidaamiga ah waayo wakhtiga wuu isbedelay tadawur dheer ayay maraysaa adduunyadu waxaa laga soo sheekeyna waa taariikh taariikhdu sideedaba inay waxbedeshaa loo baahan yahay taariikh qofku wuxuu akrinaya qur-aanka markuu soo celcelinaya taariikhda markasuu dhambeeya wuxuu leeyahay waa cibro ee u tahay liulil absaar dadka arag leh dadka qalbi nadiifa leh qalbiga dadka aqoon u leh intaasuu qur-aan ku celcelinayaa hal waanana noo sheegay wixii ulmada diidii noo sheegtay wixii waalidiin lagu waaniyey wixii dhammaan aan soo barannay bulshaden inaan gaarsino diyaar ma u nahay allaahuma fashad ilaw markhaatika ahaw jazaakum allahu khayr aljazaa waktiga waa soo dhowey duhurka waa soo dhowey shahaad waa la sugayaa cilmiga wuxuu ku anfacayaa diinan waa dunyan in lagu camal falo in yar ruuxii ku camal falo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay warahahu llaahu cilma maa lam yaclam eedu firi hal kelima lagu baray hal kitaaba lagu akhriyey hal duruusa lagu baray haddii aad ku camal fasho waxay ku dhaxal siinaysaa cilma maa lam yaclam dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxdo dugsiga hoose dhexe sare ee caynu tacliim tan iyo markii la aasaasay